bismi illahi araxman araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu halka aad naga dhegaysanaysaan waa somali talk dot com waxaa somali talk usuura gashay inay khadka telefoonka waraysi kula yeelato sheekh cabdulqaadir nuur faarax oo jooga garowe soomaaliya sheekh cabdulqaadir marka ugu horeysa kusoo dhawow somali talk sheekh cabdulqaadir waxaad soo saarteen dhowr casho ka hor baaq ka kooban afar qodob oo aad kaga hadlayseen xaaladda waddanka soomaaliya saddexda qodob oo ugu horeeya qodobna uu ku saabsanaa heshiis kenya iyo soomaaliya dhex maray idinkoo culimo badan oo ilaa koob iyo toban gaaraya marka baaqiina maxaa xilligan kusoo beegay maxayse ahayd ujeedada ugu muhiimsan ee aad kala haydeen adeer waxaa kusoo beegay runtii waxaa aada iyo aada iyo aada loo dhaqnaya xaaladda soomaaliya ay marayso ummadii soomaaliyeed oo muddo labaatan sano ku ku dhow dawladla-aan ahayd oo intaa dhiigeedu daadanayay oo qaax ku jirtay oo burbur ku socday inay haddana arrintii ay meeshii kasii socoto oo wax xalihi ayan muuqan oo weliba markii hadda ciidankii shariyaha waddanka ka baxay arrintaas baa aada iyo aada iyo aada loo dhaqaysa marka haddee waxaa la yidhaahdaa qofku hadduu laabta ka buko wa wa wa waa qufaca hadduu tiibiyo waa gabameel dhaqanayso waa kii qufaca weeye dhaqnasho aanu dhaqnayno oo xanuunsanayno oo ayaa baanu baaqa ula jeednay waxaanu ka ula jeednay nasiixa inaanu ummadda nasiixa ugudbino weliba walaalaha dagaalka iskaga soo horjeedaya xabadana xabad waxba xalinayn dhibaatada dhacaysa aada loo taabanaysa dhiigga iyo dhimashada iyo qaxa iyo burburka ummadii soomaaliya ku dhacaya mustaqbalka oo aanu uga baqayno qaankii soomaaliyeed in la waayo ama waddanka ixtiyaal ku dhaco ama hawlaha meesha ka socdaa ay noqdaan waaba yihiine waa cadowga iyo sheeyaha farax gelinaya dhinacaasana waa ka daqnanayna ayaa noogu wacana baaq aanu soo saaray inaan nasiixada soo jeedino maxaan kusoo beegayna waxa weeye meesha waana baqlanaysaayo ma aha inaanu hadda keliya hadalay laga yaaba inaan ogtihiin inaan baqyo badan soo saaray in maaragtay ragga culimada rag anaga naga badnaayo meelo badan kenya xamar inay tageen ilaa laba jeer jabuuti shir baa ka dhacay oo iyaguna rag culimaha ay ku shireen oo baaqaas oo kale baa soo saaray nadawaad badan oo aanu qabanay baanu baaqa ka soo saaray marka maxaa hadda kusoo beegay markii ugu horreysay maaha laakiin sababtuna waa dhaqanshadaas aanu ummadda soomaaliyeed iyo wadanka aan u dhaqnayn u xanuunsanayno oo aanu aanan aamusi karin marnaba haddaanan wax kala qaban karin sidaasaanu baaqa ula jeedin
sheekh cabdulqaadir dagaalka hadda ugu dambeeya oo ka socda muqdisho waxaa baaqina ku cad inaad ku cadayseen inuu yahay dagaal fitna taageeridiisa iyo ka qayb qaadashadiisana ay xaaraan tahay aysan banaanayn marka arrintaas ma faahfaahin kartaa adeer anagu meelahaanu ka intilaaqayno aanu ka duulayno waxaa ugu horeeya qanaacada xagga diinta islaamka aanu ku qabno wixii ay nala tahay aan ku qanacsan nahay inaanu ku hadalnaa oo diin ahaan u muujinaa ummadana aanu dareensiinaana waxay ta waajib bay ugu tahay marka sidaa darteed laba qofka aan ka taaganahay dagaalkaas waxa weeye dagaal shidla ah wuxuu saa u yahay haddee waxaa iskaga soo horjeedaa waa ummad muslimiin ah waa ummad maxaan ku rahdaa dhammaantii isku dad ah waxaa dagaalamaya asnaaftu waa dadkii shalay sharka ku wada jiray oo la dagaalamayay shisheeyaha dhammaantood waa dadkii hataa taqriiban ku maaragtay abtirsan iyo saxwada islaamiga ah midda kale dhibaatooyinka uu xambaarsan yahay oo waxaa waajib ah qofku ficilka uu samaynayo haddaa ficilkaa keliya ma aha ficilkaa waxaa ka dhalan doona inuu fiiriyo waxaa la yidhaahdaa ma-aalu umuur arrinta aad samaynayso waxaa ka dhalanaya inaad fiiriso oo xisaabta ku darsato waa laga maarmaan hadday kuu muuqato waxaa maanta samaynaysaa inay waxaasi dhib tira badi kadha ka dhalayo waxaa waajib ah inaad ka joogsato saa darteed baad ogtahay rabbicuisa subxaana watacaala wuxuu nahiyey dhagaxyadii iyo asnaamtii la caabudayo ilaahyaasha laga dhigay marxala mucayan in la caayo maxaa yeele waxay sabu noqonaysaa rabulciza ay caayaan dadkii waxaa shacaabudayey walaa tasubuu aladiina yadcuuna min duuni illahi fayasubu llaha cadwan bikayri cilm marka ay ashabu noqoto maaha saas oo darteed nabigu markuu lahaa lacana allahu man lacana waalidayhi waatay asxaabtu yidhaahdeen wakayfa yafcalu rajulu waalidayhi sabab buu unoqonaya nin kale aabihiis ayuu caayaya markaasu aabihi caayaya ama nin kale hooyadiisa caayaya sila waa u jawaabaya marka dagaaladan waxaa ka dhalanaya ida markay noo muqdaan waa burburkaasoo socda waa xal aan laga gaarayn waa cadowgii oo haddeerba waa bilaabatay shaygii uu kusoo noqdo wadanka atraabtiisa uu soo galo waa maxaan ku idhahdaa waxyaabihii dacwada ay xalishay ama maaragtay waxyaabihii la saxay oo awal laga gudbay inay dib usoo nooleeyaan dagaalmusta inay dib usoo noolaadaan oo weliba cadowgu uu ciida ka dhigo dhibaato meesha ka dhalaysa bay ka mid tahay marka waxaas oo dhibaatooyin ah oo ka dhalanaya haddee dagaalkuna markii loo dagaalamayo oo keliya jihaadka waa in iclaaj kalimatillah meeshii ma aha saa darteed ayaanu ku qanacsannahay keligeyna maaha cid kasta oo culama aho intaas culama isu timid saas bay ku qanacsan yihiin hor iyo dibba waxaa ku dhammaanayaana waa ummadda mus muslimiinta ah waxa kale oo ka dhalanayaa waxa weeye de wadanka oo faraha ka baxa wadanka oo faraha ka baxa in dadkii la isku hubeeyo oo dee alkaani kaba socon kara qola waliba maaragtay waxbaa soo hubaynayo dadaan wadankaan aan aan aan iyagu waxba dana ka lahayn ayaa ka shaqaynaya inay maaragtay isku dhamaadaan marka inahaas oo dhan markaanu eegno anagu ma shakisanin in dagaalkaani uu xarbifiina yahay uusan macana kale iyo maca kale yeelan karin waxay la tahayna cid kasta oo maskax caadi ay ku fakeraysaa inay saas iyaguna u arkayaan bayaata sheekh su-aasha taa xigtaan ku weydiinaynayana waxa weeye waxaad ka hadasheen heshiiskii badda ee dhex maray dawladda kenya iyo soomaaliya oo aad ku tilmaanteen inuu khilaaf iyo jahwareer iyo muran badan ummadda kale dhexgeliyey culimmadana dib loogu soo celiyo sida aad aan filayo inaad la socotona hadda isniinta haddii ilaa yidhahda ayaa baarlamaanku fariisanayaa oo heshiiska isagaa ka hadlaya marka arrinta iyada maxaad ka oran lahayd wala arrinta waxaa ka oran lahay horta arrintii waxaa filaya aad iyo aad iyo aad bay loo loo darantay waxaa laga yaabaa sida dhabahaanta ama faahfaahintiisa inaad annaga idinku nooga xog ogaansan tihiin laakiin haddii markii aanu arrinta maqalay iyo maxaan ku idhaahdaa dhibaatada ummada soomaaliya ku samaysay iyo dareenka ay ay abuurtay iyo waxaa laga hadlahayaa inuu yahay bad aad u weyn oo soomaalida ay leedahay oo sida sheekada igu sheegaan aada uga uga yaabsanahay in xadku uu soo gaarahayo meel ku toosan xagga badda marke iyo aaggaas ku aadan arrintaas waan lagu keentaa howlhalo aad u weyn waa dad aad u weyn rool ahaanna waa waxyaabaha hadday saas arrintu tahay subcadda dawladda federaalka iyo kalsoodeysa meel weyn kaga dhacaysa aada u dilaysa weeye runtii way sheegi maayo dareenka markaa ka hadla hadda markaad iweydiisaan aad xusuusto dareenkan ay xanuunaya marka arrintaasi dhibka ah de diin ahaanna meel ay ummad muslimihi leedahay in laga taransiyo baakada ha ahaatee shacabsal kale kuma banaana acraabta iyo dhaqanka iyo wadanimadana waa sidoo kale kuma banaana arrintaas saasaan u aragnaa faahfaahinteeda hoose oo la anigu runtii laakiin haddee soo dhaweynteeda iyo in la ogolaade daraf laga ogolaaday in arrintaas laga doodo oo maaragtay meelaha looga hadlo arrimahaas la geeyo iyadoo weliba dawladdaada si fiican u fadhiyin arrintaasi waa arrin aada ummada soomaaliya u dhigtay waxana weeye weliba xataa waxyaalaha haddaan ku idhaahdo xoogaa sumcadda daraalka haddii arrintaas ay saas u socoto dhibaato u keeni karta intiiba doono weeye haddaad haatan barlamaanka ugu fadhiyo arrintaasi aad iyo aad iyo aad bay farax u leedahay waxay ata barlamaanku in ay la gudboon tahay inuu arrintaan go-aan ka qaato aan kii hore ka duwan marka hadde arrintaasi sidaasay dareenkani waxaan la la wadaagnaa ummadda You have soomaaliyeed one minute remaining.
ayaa nidan ugu dambayntii sheekh waxaan ku weydiin lahayn maadaama aad ka ka mid tahay culimmada waaweyn ee soomaaliya ee haddana aad arrinta aada u faahfaahisay dad badanna xaggiina ay soo fiirinayaan oo hadda aad qolyihii xamar tegay aa ku jirtay oo dee macnaha soo saarayay saa sheegtay bayaanadii nasiixooyinka iyo fataawooyinka hadda ugu dambayntii maxaad eh, eh, ummadda usoo jeedin lahayd ummadda waxaan usoo jeedinayaa ugu dambayntii nasheexo ragga dagaalka iskaga soo horjeeda waxabada ariyaya dhammaantood waxaan leeyahay eh, nasheexa ahaan anigoo munaashada waxaa ku sameynaya walaalayaalow xabadda joojiya walaalayaalow ilaahay ka baqa walaalayaalow ummadda u naxa walaalayaalow ciidda iyo ubadka iyo gobolka iyo dhulka hargudina walaalayaalow yaa wadankeena faraha ka bixin walaalayaalow yaa cadow ina ka faa'iidaysan walaalayaalow yaa shayana ku farxin walaalayaalow dacwadina soo wadnay soddonka sano iyay meesha ka bixin oo loo arag inaan nima waxka leenahay walaalayaal ka aanu bixin walaalayaalow sisaasuna annagu waxay kama rabno dartaydu kagana jirno walaalayaalow wax allaale waxay ka dhexeeya walharan ku dhamaystaa anigu sidaasaan usoo jeedinayaa soomaali wa waxaan leeyahay inay mawafkooda caddeeyaan oo ka hadlaan sida culimadu u hadlayso dadka maaragtay siniina oo oo ixraamka ka shaqeeya aqoon-yahanka raggii loo aqoon jiray aaway wadamiye aaway odayaal aawaye aaway soomaali weyn inay mawafkooda ka qaataan oo arrimahaas ka hadlaan oo dhaqdhaqaajiyaan oo dee ka sheekeeyaan oo xal ay raadiyaan dadka in la dhexdhigo sidaasaan ku baaqayaa nasixaan usoo jeedinaya sheekh cabdulqaadir nuur faarax aad iyo aad iyo aad ugu mahadsan tahay waraysigaa aadna siisay iyo waktigaaga halka aad naga degeysanaysaan waa somali talk dot com waraysigaana waxaa idiin qaaday aniga oo ah xasan dhooye asalaamu calaykum